marka lacagta labaatanka doolada shalay diyaaradda laguma celina garoomada oo dhan waxaa layidhi ciddii bixisa lacagtaasna way dhoofaysaa dadka qaadaysaa shacabkana kumanaa dhibaatayn waxaa ku lii shacabka diyaaraddaasi tagi mayso baa la dhahay maareeyayaashu amarkaasay qabeen shacabkeena garoonka ma imaan kumana dhibaatoon diyaaraddiina lacagta weydiis marka diyaaradda waxaad dareemaysaa inay dagaal diyaar u tahay diyaaraddaasi labaatan kun oo doolar baan khasaaraynaa inagoo faaruqan dhoofaynaa lix boqol oo doolarna iska bixin mayno waad dareemi kartaan inay dano kale meesha ku jiraan lacagtaa khidmada waxaa lasoo saaray shan iyo tobankii bishii abril waa hal bil ka hor diyaaradda waktigaasay haysteen waxaanahay lacagta hala bixiyo wakti baan siinay kowdii mey waa diyaarada daano iyo juba ay geliyeen systemkooda transom sidoo kale lacagteeduna way bixisay systemkeeda way gelisay freedom waxay isku dayeen inay dagaal la galaan dowladda inay lacagtaas diidaan waxaanan ku dadaalnay anagoo inaan arrintaa dejino oo aan wadahadal la galno laakiin lacagta iyagu waxay soo istaageen inay xitaa hanjabaad noogaga dhigan waxaan ka degaynaa garoomo kale dadkana waxaan ku qaadanaa baabuur noohooyin dadka reer puntland waa ka wen yihiin dad noohooyin lagu guro waa dad amnigooda iyo dowladnimadooda iyo sistamkooda ilaasaba markasta